gabar degmada hodan ka shaqeysa ayaa lagu dilay xaafadda saybiyaano gurigeeda lagu galay niman basoololey ah saakay nin dhacaya mooto ayaa laba qafood qafro dhimatay qafro dhaawacmay dhacdooyin iska normal ah ayaa dhacayay dhammaan dadkii falalkaas geystay oo dhanna waa dad ay ciidanka buliisku hadda markaan gacanta ku hayaan markii mootada dhacayay oo dhaawac ay dhimashada geystay ciidanka buliisku gacanta ku hayaan intii haddeer bishii hore shan iyo tobankeedii wixii ugu dambeeyey kiisaskii ka dhacay degmadaas kiisaskii ka dhacay way ahaayeen kuwo gacanta lagu hayo oo laga warqabo heerka ay gaarsiin yihiin iyo dadkii falalkaas galana maxkamad loogu gudbiyey qaybaha booliiska gobolka banaadir oo afar qaybood ah oo ay hoos yimaadaan siddeed iyo toban saldhig degmooyinkuna waa toban iyo toddobo saldhigga siddeed iyo tobnaad waa saldhigga makaaraha oo suuqa weyn u ah saldhig kubaha ganacsiga iyo canshuuraha iyo mataqaanaa howlahooda laga wado annaga waxba ma dhacaan ma dhahayno laakiin dadaal fara badan ayaan ku haynaa in dadaal jiro oo waxqabad jiro waxaad ka garanaysaa xataa waxaa lagu qabtay shirkii ugu dambeeyey oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay uga wada hadlaayeen nidaamka iyo doorashada iyo qaabkeeda muqdishoa lagu qabtay wax masiibo ah na kama dhicin shirar kaloo badan ayaa ka socda waxaad moodaa aniga saan u aragno in ay horumar ku tillaabsanayso qaybta guud gobolka banaadir annaga oo keliya maaha waxaa jirta qeyb guud oo kale oo ciidamada niisa oon iska ba iska garabsanno